galab wanaagsan dhammaantiin wararka maanta oo talaadaha bisha julayn ay tahay ko iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaa ka mid a saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar kaisas cusub oo coronavirus oo laga helay gobolka victoria iyadoo saddex qof oo kalena ay u geeriyoodeen xanuunka dowladda federaalka ee dalkan australiana waxay si rasmiya wax uga beddelaysaa lacagaha job kiibarka iyo kuwa job seaker nidaamka kabidda mushaarka ee dowladda federaalku ay hore usoo rogtay si loogu kobciyo dhaqaalaha ayaa la dhimayaa iyadoo laga dhigayo kun iyo laba boqol oo dollar labadii asbuucba taasoo la siinayo dadka shaqaalaha full timeka ah wixii ka dambeeya sebtembar tan ayaa qayb ka ah isbeddel ballaaran oo dowladdu ku sameynayso arrimahan lagu taageerayo dhibaatooyinka coronavirus dadka shaqeeya in ka yar labaatan saacadood asbuuciiba ayaa lacagaha job kiibar laga dhimayaa oo la siinaya oo keliya toddoba boqol iyo konton dollar labadii asbuucba isbeddelka ayaa sidoo kale macnihiisu yahay in shirkadaha laga dooni doono inay caddeeyaan inay lumiyeen soddon boqolkiiba dakhligii soo geli jiray ka hor xanuunka coronavirus si ay xaq ugu yeeshaan job kiibarka shirkadaha waaweyn ayaa laga doonayaa inay caddeeyaan in konton boqolkiiba dakhligoodii ay waayeen isbeddeladan cusub ayaa socon doonaa inta u dhexaysa sebtembar ilaa maarso ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in taageeradan iyo waktiga lagu daray ay ka caawinayso dhaqaalaha inuu dib usoo kabsado lacagaha job kiibarka ee la bixiyo ayaa noqon doona kun dollar labadii asbuuciiba haddii aad tahay shaqaale full timer lix boqol iyo konton dollarna waxaa la siinayaa kuwa shaqeeya in ka yar labaatan saacadood asbuuciiba lacagaha dadka shaqala-aanta la siiyo ee job seaker ayaa loo ogolaanayaa inuu soo galo qofka saddex boqol oo dollar oo dheeraada oo dakhli ah oo uusan markaasi saameynayn lacagta la siinayo lacagaha job seaker ayaa sidoo kale la yareynayaa iyadoo laba boqol iyo konton laga jarayo taasoo macnaheedu yahay in qofka shaqala-aanta la siin doono lacag gaaraysa siddeed boqol oo dollar labadii asbuucba inta laga gaarayo dhammaadka sanadkan tirada dadka australia ugu dhintay coronavirus ayaa mar kale kordhay kadib markii saddex qof oo kale ay u geeriyoodeen xanuunka saddexda qof oo dhintay ayaa saddexduba ku dhintay victoria waxayna ahaayeen saddex haween ah oo da-doodu jirtay boqol sagaashan iyo sideetameeyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar kays oo cusub oo coronavirus ayaa laga diiwaangeliyey victoria maanta oo talaada tan ayaa ah tiradii labaad ee ugu badnayd ee hal maalin laga diiwaangeliyey gobolka boqol toddobaatan iyo afar qof ayaa isbitaalada ku jira halkaa soddon iyo lix ka mida dadkaasi ay xaalad deg dega ku jiraan premierka gobolka victoria daniel andrews ayaa sheegay in inkastoo tirada kaysasku aysan isdhimin haddana xaqiiqda ah inaysan aad u kordhin ay muujinayso in xanibaadaha gobolka lagu soo rogay ay shaqaynayaan gobolka new south walesna waxa uu diiwaan geliyey saddex iyo toban kaysoo cusub oo coronavirusa premierada gobolkaasi gladys barry jiclian ayaa sheegtay inaysan jirin sabab khasab looga dhigo dadka inay xirtaan afduubka ama mask afduubka ayaa hadda khasab looga dhigayaa dadka degan melbourne iyo michel shire ee magaalada ee gobolkan victoria marka ay dibadda u baxayaan laakiin mr berjiclian ayaa sheegtay in dagaalka ugu weyn ee lala gelaya covid nneteen uu yahay in dadku ay kala fogaadaan iyo sida ay u dhaqmaan bay tiri hay-adaha martisoorka sida makhaayadaha baararka iyo hoteeladu kaysaska cusub ayaa kala ah hal qof oo ku jira karantiil hotel iyo labaiyo toban kale oo la ogyahay halka ay kasoo qaadeen xanuunka dadka u ololeeya dadka dhagahala iyo kuwa hoyla-aanta ee homelesska ayaa walaac ka muujiyey afduubka dadka lagu khasbay ee magaalada melbourne afduubka ama maaskiga ayaa khasab ku ah dadka reer melbourne laga bilaabo khamiista labaatan iyo saddexda bishan gaar ahaan shacabka degan melbourne iyo michel shire deb victoria oo ah hay-ad u dooda dadka dhagahala ayaa sheegtay in dadkaasi ay dadka ku fahmaan kulana hadlaan iyagoo bishimaha dhaqdhaqaajinaya iyadoo markaasi isgaarsiintaas aan uusan qofku samayn karin markaa afduub uu xiran yahay waxayna rajeynayaan in la helo afduub ama maaska qofka afkiisa la arki karo ama bishimihiisa la arki karo gaar ahaan kuwaas oo laga heli karo cisbitaalada iyo xarumaha xanuunka laysaga baaro golaha dadka hoyla-aanta ayaa sidoo kale ka walaacsan in dadkaasi aysan aqoon sida loo isticmaalo afduubka ama aysan awoodin inay gataan waxayna rajeynayaan in boolisku siiyo dadkaas hoyla-aanta ah maaskaraato ama afduub ee aysan laba boqol oo dollar ganaaxin waxaa u muuqda in tallaabo hore loo qaaday tallaal ah loo helo xanuunka coronavirus kadib markii natiijo hordhaca oo kasoo baxday tijaabooyin ay samaysay jaamacadda oxford lasoo dhaweeyey natiijada ayaa lagu daabacay joornaalka syniska ee lancet waxaana lagu sheegay in dad da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa konton iyo shan oo lagu tijaabiyey muddo laba bilooda tallaalkan natiijo fiicane ay kasoo baxday oo jirkooda uu difaac yeeshay sayntiistayaasha ayaa tijaabooyinkan bilaabay bishii abriil dalka dibaddiisana madaxda midooda yurub waxay qarka u saaran yihiin inay heshiis ka gaaraan qorshe ballaaran oo lagu kobcinayo dhaqaalaha oo ay ku baxayso hal dhibici labo trilyan oo dollar si looga samatabixiyo dhibaatooyinka dhaqaale ee coronavirusku uu keenay shir madaxeed uga socday madaxdaasi magaalada brussels ayaa galay maalintii afraad xiisad ayaa ka dhalatay markii dalalka qaar ay walaac ka muujiyeen heerka lacagaha deeqda ah ee qorshahan ku jira saadaasha hawada brita oo arbaca magaalada bedwa cadeed iyo koo iyo labaatan adelaide daruur afar iyo toban melbourne xoogaa roobaba iyo afar iyo toban digrii sydney inta badan waa cadeed iyo toddobiyo toban digrii halka brisbanna qayb ahaan ay daruur tahay iyo koo iyo labaatan digrii wararkii maantana intaasaan kusoo gabagabaynayna magacaygu waa xasan jaamaca